barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah sagaalka bisha noofembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doonno farqiga u dhexeeya sida loo dhisi jiray guryihii hore ee magaalada boosaaso iyo kuwa hadda
boosaaso anugu muddo horaan soo galay ilaa lix iyo siddeetankii dadkii joogay baan ka mid ahaa waxaan markhaati ku ahaa dadkii joogay afar iyo sagaashanka roobka oo kale ogaaday guryaheedii hore iyo guryaheedii dambe guriga cariishka afar iyo sagaashanka iyo guriga daartaa waxaa dadnimo badnaa oo tayiso badnaa guriga daartaa heesaha aan idinkugu hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warkii ugu dambeeya ee ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
tirada dadka ku dhintay laba dab oo ka ololaya koonfurta iyo waqooyiga gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa gaartay lix iyo lixdan qof khubarada ayaa sheegaya in dabka sanadkan ka socda california laga yaabo inuu noqdo mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara gobolka iyadoo eedda dabka loo saarayo isbeddelka cimilada iyo korarka dadka jennifer barge oo madax ka ah shaybaarka dhulka ee jaamacadda university of colorado bolder ayaa sheegtay in shan jeer uu ka badan yahay baaxadda dabka galbeedka maraykanka marka loo fiiriyo sannadihii toddobaatanaadkii saraakiisha gobolka ayaa ku warantay in khamiistii shalay la helay meydadka toddoba ruux oo hor leh waxaana aad looga baqayaa in tirada dhimashada ay kororto maadaama weli la la'yahay boqolaal ruux
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay musaafurinayso muwaadin maraykan ah kaas oo dalkaasi lagu xiray bishii oktoobar ee sanadkan kadib markii lagu eedeeyey inuu si sharci darro ah uga soo gudbay xadka dhinaca dalka shiinaha wakaaladda wararka pyongyang k c n a ayaa maanta warisay kadib su-aalo weydiinta muwaadinkaasi wuxuu si sharci darro ah kusoo galay bay tiri waddanka isagoo amar ka haysta hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a macadda xilliga ninkaasi la musaafirin doono
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad kala socoteen warka caalamka waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kula wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaan uga hadli doonnaa dhaqan ahaan guryihii hore ee boosaaso iyo weliba sida loo dhisi jiray iyadoo xilligan magaalada boosaaso uu ka jiro isbeddel dhanka guryaha ah haddaba barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa faysal muuse cabdi oo loo yaqaano faysal mootaye waxaan ka waraysan doonnaa qaabkii hore ee loo dhisi jiray guryaha dhaqankii hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf aad baa u mahadsan tahay maadaama iga waraysanayso barnaamijka sooyaalka dhaqanka boosaaso ah boosaaso anugu muddo horaan soo galay ilaa lix iyo siddeetankii dadkii joogay baan ka mid ahaa waxaan markhaati ku ahaa dadkii joogay afar iyo sagaashanka roobka oo kale ogaaday guryaheedii hore iyo guryaheedii dambe guryaheedii hore afar iyo sagaashankii markaan tusaale usoo qaato oo qofka dadka fahansiiyo guriga cashaan bay u badnayd guriga cariishka afar iyo sagaashankii iyo guriga daartaa waxaa dadnimo badnaa oo tayiso badnaa guriga daartaa asaaska waxaa bilaabay asaaska lama aqoon jirin guriga dhagaxa la dhisi jiray laakiin afar iyo sagaashankii roobka magaalada qabtay daaladkii markay yimaadeen guriga daartaa wuu dumay laakiin guriga cariishka ahaa wuxuu noqday wax raasumalah oo qadiimiya inta ka dambeysay asaas baa marka la galay saasa cariish ku dhowday magaaladana dee waxay ka faa'idaysay boosaaso oo soo cansaaray burburkii iyo qaxii dadkii waqooyi ka soo kaxa khaasaan koonfur iyo gobollada dhexe inkastay tahriib inta badan u baxeen iyo dadkeeda ganacsida ahaa baa isugu yimi marka fursadda puntland ee ku dhisatay boosaaso waxa muhiim u ah waa burburkii bay ka faa'iidaysatay inkasta dee meel xeeb tahay dad xadeerada joogaanin dad kala duwana joogaanin soomaali macal carab macal adnebi kale waa meel hooya dadka lama oran karo xataa qabiil baa dee ama reer baa u badan laakiin waa meel boosaaso waxay noqon kadhaa hooyada puntland ba horta la yihahdaa boosaaso waana caasimadii ganacsiga ee puntland laakiin waa meel xadaarad leh oo ilbaxnimo leh hadday bad tahay hadday beriga tahay hadday buuraha tahay hadday meydiga tahay hadday maaragtay waxyaalo badan oo waxaa jira dhaqan ahaana marka dadkeedu xataa waa dadka dadka kale ka xadaarad badan baa la koraa xeeb dheer bay ku xiran tahay oo xaggana baddii dee hindeena kama foga laakiin badda cas baynu saarannahay yamanina kama foga oo waxay halkan dhow bay taallaa marka oo xag dhinac muddooyin badan baa laga soo galaa markaas waxaan dhaqan ahaan anigu boosaaso u arka ama ka aaminsanahay inay magaalooyin badan ka horumarsan tahay ama ka reer magaalsan tahay kana xadaarsan tahay waayahay faysal muuse cabdi waa mahadsan tahay bal waxaad iga wartaa dhaqan ahaan boosaaso xilligan sidaa sheegtay iyo xilliga hore dhismaha farqibaa u dhexeeyey guryo nooceeya oo dhaqan ahaana boosaaso lagu yaqaanay oo aada u soo joogtaade guryihi lagu horeeyey waxaa ka mid a gaar daar wanaagsan oo iyadoo dhan isku dhisan buu dhismii horeba ahaaba laakiin haddeer wuxuu iyo waaga iyo carshaan laakiin hadda farqi weyn baa u dhexeeya hoteelka la oran jiray dayib guure oo xeebta ku oolaa alwaax buu ahaa iyo maqaaxi weyn oo ma ahaynba wax daara kuma jirin jiinkadi kuma jirin elderni kuma jirin shumaxa kuma jirin alwaaxdii doonyaha iyo alaabtii safiitooyinka waaweynaa baa lasoo wareejiyey lasu geeyey iyo dhir laga soo guray laagoo kale ee meelaha biyamareenka ah marka alwaax iyo dhir baa laga samayn jiray carshaan baa bartiseeda magaaladu u badneed laakiin haddana de ama gambis ama de maaragtay haddana de waa maraysaa waxay maraysaa koonfureen gurihii la geliyo marka farqi weyn baa u kala dhexeeya taasina waxa weeye waa xadaaradda iyo dadka isbedelkaayo oo general koonfureed oo nashqa dibadda laga keenay isbedel badan oo noocaas ah baa magaaladii soo kala dhexgalay ama yani xadaaradda u yeelay oo dadkeeda aad buu kala duwan yahay mid maaragtay ciidan joogo sideed iyo tobanka gobolka soomaaliyana nin walbana dhaqankiisii iyo xadaaraddiisii ayuu la yimi marka saas hadda xaafada ruuxadeeda boosaasan waxay ka kooban tahay lix iyo toban xaafadood iyo kow iyo labaatan kam sida hayada u qoran ama siminaarada hayadu un ku qabtaanin marka taasaa keenaysaa inay maaragtay tahay haddii magaalooyinka markay inuu dhaqanku isbedelo marka hadda waxaa arkaysa meelaha habeenkii aad u shidan waa dhaqanka keenaya sida boqolka buushoo kale lagu caweeyo nusweytoo kale xeebihi xadaaradii marka taasaa keenaysaa boosaaso inuu dhaqanku isbedelo bal waxaad iga wartaa waxaa soo hadal qaaday xiliyadii caweyska dhalinyarada muddo dheerba boosaaso joogtay hadda odayaasha dhaqanka oo wax laga weydiin karo boosaaso iyo sooyaalkeeda ka mid tahay bal markaas dhalinyaro ahaan dhalinyarada xilligay caweyn jireen waxaan filayaa inay isugu imaan jireen goobaha markaasi xeebta boosaaso oo kale ah oo xiliyada habeenkiiyo ciidda bacaadda ciidda bacaadka bal faysalow sidee dhallinyaradii hore dhaqan ahaan ay u dhaqmi jireen xiliyada goobahan maqaaxiyaha iyo laisugu imaan waxa weeye wax badan baa u kala bedelan dadka hadeer dadka hore farqi weyn baa udhexeeya internetka ma jirin facebook iyo fiberkan ma jirin telefoonkan casrigan ma jirin wararkan tvga laiska tegayona ma jirin sma halow taara waxaa lagu caweyn jiray wallahi caweysaas ma jirin meela waxaa lagu caweyn jiray gobolka meel kamid oo kale meelaha gobolka suuqa ugu dhowaa laakiin xeebtoo kale meelaha xeebta mawjadoo kale kubadda waa laiska ciyaari jiray waxyaalo kale waa laisweydiin jiray madadaalada way yareed laakiin dadka kale dad casriga ah oo wixii america ka dhacay wixii yurub ka dhacay wixii soomaaliya ka dhacay onlineka iyo fooyo iyo alaabatan dir casrigaa waxa weye farqi weyn baa udhexeeya marka dadka haddeera baa jaanis haysta waxa weye wakhtiga la jaan qaadeen baa ah dadkii hore laakiin dad isku xiran oo waxay kaga fiicnaayeen cunsuriyaddu ma jirin qabyaaladdu ma jirin arrintan qurunimada ah ma aha laakiin dadkana haddeer wakhti haysta dad isu dhow ma aha aqoonta dara diinta maadiga labadaba haddii casirta iskuullada badan jaamacadaha badan iskuulladu waa yaraayeen wax yar bay ahayn laba iskuul ama hal iskuul buu ahaa sida xaajimir oo kale ama midkan maarata dee meesha ay ku taalo bengiga ku dhow oo kale yacni wax yaro kooban tacliintana dee xamar baa loo aadan jiray qofku ama dugsi sare ama jaamacada waddanku dowlad buu lahaa kala damayn buu lahaa marka adigu burburkiibaa meeshan wakhtiga siisay faysalow waxaad iga warartaa oo kale wax rabaa oo kale inaan wax kaa weydiiyo dhismaha qadiimiga ah ee dhaqan ahaan ee boosaaso wax badan baa iska bedelay oo hadda xaafadihii magaalada dhismihiibaa badanaya bal intaysan dhismahan casriga ah aysan soo biirin oo aysan guryihii badan qaab noocay ahaan jiray boosaaso xaafadaheeda wax weyn baa udhexeeya cusbitaalko kale mar magaalada joogtay marka cusbitaalko kale marka magaalada joogto caadi baa dekeda warkiis kantaroolka kale markaa joogtay laba kantarool baa magaalada soo maray saddex kantarool baaboo soo maray kuwa hadda yaal oo dadku dee garanayaan iyo kii dhowaan la raray oo dowladda buntland cabdullaahi isu fardhay oo cabdullahi siciid santar iyo hormuud ka hayeen kontaroolka boosana wuxuu olaan jiray meesha hadda xalwa kismaayo magaalada bartankeeda axlawada ka cuntaanin buu olaan jiray iyo islaan magac dhammaanaysteeda iga maqane oo dee halkaas buu kontaroolku ahaan jiray marka sidaasa u kala bedelan oo farqigeeda iyo magaaladuna isu muuqato iyo iyaro kooban oo istaqaan beed mar baa jirtay laba beelood oo ugu badan dadka qadiimiga ahaa xadaaradda ahaa markii aan la waraysto ama dadkoodii sida xaafad dishish oo kale bahgareen oo kale carab saalax oo kale binayo yani dadkii ilbaxda ama xadaaradda ahaa oo boos ugu badnaa ila qabaa'ilku ugu badnaa hadda magaalada waa la wadiimiyey de waxaa jirtay jaxiin u dhexeeyey ama togag u dhexeeyey ama guryo seedad u dhexeeya baa jiray ama ceelasha biyo laga dhaansadoo kale riigag u dhexeeyey marka sida roob loo kale dirjecsan jeex ka mid a arki doontaa nin baa magaalada oran jira xaafadda bahgareenka xaafadda disha xaafadda carab saalaxa marka sidaasa ilaa haddana dad isku xiranoo dhibo aan dhex oolayn oo xumaata dhex oolayn oon dhul isku qabsan oo cadawad isku qabsan oo xunno isku qabsan beahan wada degan oo dee dadku waa yaraayoo wis jeclaa iyaroo dee marka kooban oo nadiifana way deganayd laakiin marka saasaan uu ku garalayn ama kusoo gaaray hadda waxa weeye dadkii hore oo aan sheegayo maba arkayo dadkii kale oo soo qaxay iyo dadka degaankaha dadka soo baxaa baa badan waxaad iga warta hadda marka tusaale ahaan aad joogto sidaa tusaale kusoo qaadatay kontaroolka ee fog ee magaalada boosaaso ee lamber oneka hadeer hadda yaal markaad halkaa taageertaa suurtagal ma tahay inaad ee, dekadii iyo elaboorkii aad aragtid kan shishe markaad joogto may ma arkaysid laakiin magaalo wax yaroo dee inaan birad iyo maligta aragta maahe sideedaba hadeerba markii magaalo lasoo goro leerkeena habeenka aragta maahe kaantaroolkii hore oo dhexe markii la joogo bay magaalada sideeda la arki jiray marka daar inaa magaalo soo gashay waa arki jirtay laakiin hadda kaantaroolka dhexe markaad joogto dee magaalo weyn iyo istreeladhan iyo dabaqyadii iyo leerarkii baad arkaysaa laakiin waagii hore marka kaantaroolka dhexe soo dhaafto ama kaantaroolka hore wax lagu ismaaya aato caadi bay kugu muuqatay buushashkii carshaantii nasweyto ama xaafad raxiis xaafatulcarab meelaha hal magaalo hal xaafadan ugu xadaarad badnayd oo xaafatulcarab baa la oran jiray xaafadda garanayso xeebta ku taalo maaliyadda ku taalo hadda ilaa dhinaca dekada ku haysa iyo maaragtay nagfish dhulkaas la oran jira ama dadka ugu badnaayo dadka xadaaradda badnaa deganaayo dadka reer magaalka deganaayo dayib guuro oo halkaas oolayd moogta xadaaradda doonta marba xataa dekedan weyn aragtay ma dekadii yarayd baa halkaa ku taala ma jiraan hadda ee, magaalada waa madhaa marmar aad indhahaagu qabanayaan ee, guryihii qadiimiga ahaa ee dhaqan ahaan boosaaso ay caanka ku ahaan jirtay in hadda ay dhisan yihiin ha way dhisan yihiin oo gurigii labadii guri oo ugu qadiimisan ugu taariikhda badnaa maqsinka qaadka xasan dabaacad markii la dhaafo halkan hoos la gaaro dee gurigii waana talyaanigu deganaa baaba degan gurina waaba la burburiyo dekada horteeda baad ku arkaysa labadii guri oo talyaaniga ama xerada higlo kale markaa soo gasho sideedii bayba ogtahay xerada higlo u wanaagsan tahay markaas waa waa khas waa waaba muqatadar waa la dareemaya inaad soo sawirtaan oo weliba dee taarikh ka soo qaadatanin ba ah oo weliba dadkii xataa ahaa haddee dad aaga degan waxaa jira waayeelo oo weli sidii u nool garalaya oo aniga iga si waa aragsan iga weyn moog tahay way jirtaa dhulka qadiimiga weli sidiiba u yaalaan labadaa guri baan ugu muhiimsan guriga dekada ku hor yaalo jaban waa aragtay oo weyn iyo guriga kale oo ku yaala eh, meeshan maqsinka xasan dabeecad dhabarkiisa sidii oo oromadu hadda dhulka ay u badantay etoobiyaanka bidegan yihiin sidii baa gurigii dhowrkii dabaq u yahay talyaanigu amas alwaaxdii qoryo lagu dhisay wixii dhan sidii bay waxay u yihiin marka way ka muuqdaan weli raadkii ma dhammaan oo dee waxa weeye waa waa taarikh iyo je- meesha jecsinta la yidhaahdo oo guriga ga- gacayta ku yaallo sidii baa xaafadii qadiimigii dadkii hore u yaalaan sida ama gacayta awowgiis oo kale ama aabihiis oo hore dhulkii sidiiba dhulkii u yaalaan waxa weye wuxuun baa isbedelay casriga iyo hor- dhaqaale iyo horumar iyo guryo qurux badan tiiba jarmaliye waxa weye raadkii hore haddii magaalo tahay raad hore ama raad dambe midna maba dhammaado waa kaa marka ilaa xilligaas ilaa iyo xilligan maxaa usoo joogtaade anigu kulli waan usoo joogo de haddana intaan waan soo joogo inkastaan maanta sagaashan lix soo galay waxna taariikhdii intaasan ka hayaan ka sheegay haddana dee waa wada joognaayo magaaladu cirka ay maraysaa hudhaal wada casri iyo hudhaal adduunyo wada casri ah baynu maraynaa iyo guryo wada casri iyo wada ti- tiiba jarmaliba baaba dadku ku dhaqmaya nin dibadda jooga wuxuu kule nashqada ay dhigama lacag soo dirsanaya markaasaa loo dhisaya guriga diyaarsan Ha- shirkadaha dhisa dad baa dhisa ganacsayaal badan baa dhisa nin walba awoodiisii dee guri lamiga buu dhisanaya quruxdeeda iyo dhaqaalaheeda leh waa kaa waaya xilligaas marka ee, dhalinyarada guryahaas ay deganaayeen ama dadkii hore ee dhaqan ahaana ee, xilliyo waxaa jiri jidhay habeenadii ay dhaxam ay soo dhacdo hadda annaga sabankanaa joogno guryihii isbedelo badan baa ku dhacay annagoo haddana ee, guryo aan cariisha ku jirin oo degan ee, guryo ee, muxuu ahaye gambisiyo ah oo daara ah bay dhaxan dhacdaa aad u qabow oo qofkii dhalinyarada ahaa ama reerkii oo dhan busto ay saarayaan waagaas maxaa la huban jiray qabowg ma ka jiray ee, magaalada dhaqan ahaan maya qabowgu kama jirin kulaalka iyo qabowgu labada waa yaraa waxaa keenana cimilada adduunka cimilaa xukuntay cimiladuna aqoon ma lihin cimiladu waagii hore dadku hilib cun ama caano cun buu ahaa caafimaadna waa jiray oo xanuunka badan iyo waxyaalaha sonkorta iyo waxyaalaha kale problemka ma jirin dadku xeebta u seexan jira iswari jiraba waa caafimaad oo kalluunka ma aada loo cuni jira kalluunka aada u badnaa marka dadka dhiigooda iyo borotiinkooda baa dadkan ka fiican oo dadkii hore baa ka quality fiicnaa marka waxaan markhaati ka hay ama soo gaaray ama aan ka sheekeyn karaa inay dadku isku quality ahayn marka dadka hore waxaa dad jirkoodu nool yahay jirkoodu adkeysi badan yahay ee gursha guryaha carshiis- carshaantaana buu ku qanacsanaayo ku qanacsanaayo. sidaas wax dhaxan u dhintay wax dhaxan ka carara ma ay jirin oo dadka iyo hore dadkan dadka hore adkeysan badnaa taasaana taa markhaati ka ahayna maxaa keenaya markayna ka adkaysi badnaayeen cimilada isbedeshay iyo cunooyinka iyo waxyaalo badan baa isbedelay shaahan badan ma jirin bariskan batay iyo baastadata badata ma jirin waxyaalahaas ma jirin wax waxa lagu noolaa ku saabsan miyiga u badan oo ama xaggana baddana waxaa laga heli jiray dee ama timir ama waxyaalo borotiin leh miyigana waxaa kasoo geli jira caano aad u badan iyo hilib aad u badan dadku hilib cun buu ahaa shaahan aad looma cafi jirin marka waxyaalahaasaa sabab u ah oo dadku isku quality isku jir iyo isku jismiba ma ahaynba dadka adkeysan badan buu ahaa dadka hore adkeysan badnaa Eh, faysalow muddo baad eh, magaalada joogtay eh, dhallinyaradana saaxiib baa la tahay oo dhaqan ahaan marar badan baa maqaaxyaha soo fadhiisata uga warantaa eh, waxyaabihii sooyaalkii eh, horey ee jiray muddona kuma arag eh, adigoo isticmaalaya aaladaha eh, social mediaha facebooka iyo waxyaabahaas oo kale barnaamijka haddaay waraysigana waxaa ku bilowday inaysan waagi hore dhallinyarada aysan waxaas aysan aqooneyn aysan jirin marka ilaa weli dhaqankaaga haysata ma la oran karaa faysal anigu wallaahi dhinac baan ka haystaayo facebooka iyo internetka saas eh, maraan galaa waa jira de qofaan maanta facebook gelin waaba reer miyiba laakiin anigu maba badniyo dadkii hore baan waxoogaa moodana shabaho qofaa jira dhaqankiisa iskaga adag marka anigu uma badniyo arrimaha social iyo mediaha sida kale iyo saxaafadan ka hadlo iyo arrimaha shirarka iyo waa iskaga jeclahaan laakiin runtaha fiicane anu arrinta uma aanan badniyo waxa weeye social mediaha waan la socdaayo de waxa weeye dhacdan wararka ugu dambeeyey ee khadka iyo adduunka waa magata waa la socdaa laakiin anigu uma aanan badniyo arrintaas waxa weeye sidaa moodaa inaan dadka hore dhaqanka la wadaago waay ugu dambeyntii eh, boosaaso hadda eh, sideeda hore waa iska bedeshay eh, guryo qurux badan filooyin eh, guryo koofar la gelinayo goobihii ganacsiga oo badanaya eh, bal waxaad iga warataa maxaa keenay isbedelka xilligan in boosaaso ku dhaco dhaqan ahaan waxa isbedela waktiga horta wax walba ku xukuma waxa weeye dadku dee dadkii waagi hore iyo dadka haddeer dadka hadda lacag haysta marka dhaqaalaha ku xukuma een, dhaqaalahana keenaya isbebedelaya oo isbe- iyo jooga isbebedelaya dad badanoo waagaas aan shay sheekeynano dibadda aadaa jiro soo shaqaystay oo wadankii maalgashanaya marka ganacsiga keenaya in wadanku isbebedelo iyo shilinka keenaya maalinba maalinta ka dambaysana te dhaqaalihii shilinku waa isbedelaya xadaaradu waa isbedelaysaa marka taasaa keenaysa een, in dhaqaaluhu waxa kordhiyo hudheel keeno ee, meherad fiican keeno tagweyga keeno kafeega keeno xadaar maarat dad keeno meelo caweyska keeno hudheelada waaweyn oo maanta in ku badan kala jiidan helo adeeguna haddii loo kala bedelan yahay marka waktigaa keenaya iyo dhaqaalaha keenaya iyo lacagta iyo tabarta marka taasaa keentay een, horumarka iyo ilbaxnimada iyo xadaaradda waana waxa dhaqaaluhu kow ka yahay marka lacag- dhaqaalaha horumud u ah ugu dambeyn maxaa baaqa jeedinaysa ba waxaan u jeedinayaa in dhaqa- eh, si fiican looga shaqeeyo waxyaalaha liya ganacsiga iyo khaasaan dadkan waxaan ku borilayaa in amniga laga shaqeeyo amni haddii la helona wax walba la helaya waa ka taasaan usoo jeedin lahaa bulshada rayidka khaasaan dadka shacabka ah inay la kaashadaan dowladooda caqligooda eh, isku darsadaanin oo amniga laga wada shaqeeyo marka waxaan aada u baaqayaa in gacmaha la isqabsado markaasa horumar la gaari karaa dadkana bulshooyinkana loo qabtay maalin dhoota waxaan daawalaya duqa degmada oon ku- ku salaama ku mahadnaqaya inuu qabtay afar boqol oo isboorti ordayey marka waxay idin ka daaline uu duqeenu waana nin dhalinyarada hadda dhalinyarada ee, kow ka ah oo boqolkiiba boqol nin dhalinyaro ah marka in la jaan qaado oo kubadda joojin oo dhalinyarada joojin oo orodka joojin oo midda kale dadka waxaa loo sheegi karaa waan kan gobolka iyo kan degmada iyo kan amnigana u sheegaya bulsho waxaa lagu maamulaa ama lagu dhaqaa in wax la yidhaahdo eh, iswaraysi eh, aragti kii gabyaba kii kii gabyalaaba arkaysaa kii heesa ay arkaysaa kii ku wacday ay arkaysaa kii tale kuu soo jeeday ay arkaysaa marka dadka shirar baa loo qabtaa oo xaflada loo qabtaa oo waxa weeye wacyigelin baa la siiyaa markaasaa dadku hogaanka raaci kara dhaliishaa soo baxaysa adduunkana waa mucaarad iyo muxaafid la helaa markaasaa eh, muxaaf- muxaafidku markuu mucaaradka helo buu dhaliisha qaadan kara wax toosin karaa marka isku dubarid baynu u baahan nahay markaasoo kale laisla jaan qaadi karaa oo laistusi karaa meesha ay daloolku ka jiro guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkani barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ila socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf waxaana barnaamijka igala qayb galo aan ku waraysanaynay toddobaadkani faysal muuse cabdi oo ka mid ah waxgaradkii u joogay xilligii hore gudaha magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf ayaana barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka inoo soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo hayay jamaal axmed cismaan
mahadsanid nuur kulan wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan ma jiro kulamo ka tirsan horyaalada kalgedisanaya yurub balse waxaa la dheeli doonaa kulamada ueva nations league iyo kulamo kale oo saaxiibtinimo waxaana shalay dhacay kulamo kuwaasi la mid a belgium iyo iceland oo wada dheelay laba gooli waxba waxaa ku awoodroonaaday kooxda dalka belgiumka croatia iyo spain ayaa ahaa kulan xiiso badan labadaasi wadan waxay soo bandhigeen ciyaar markaasi labada kooxoodba ay aad taageerayaashooda aad ula dhaceen waxaana saddex gool iyo laba gool ku adkaaday kooxda kubadda cagta ee croatia waxaana saddex gool iyo laba gool ku adkaaday aan iraahday kooxda kubadda cagta ee dalkaasi sbain waxaana kulankaasi u ahaa kulan ka tirsan koobka yuruba ueva league oo markaasi labada kooxood ay dheelayaan croatia saddexda gool ay dhalisay waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada kale ah kramich iyo sidoo kale dejav kaas oo markaa goolasha ka dhigay laba gool ka mid a saddexdaasi gool u dhaliya halka labada gool ee spain ay dhalisayna ay u kala dheliyeen ciyaaryahanada kepalos iyo sergio ramos oo rigoora ahayd sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid a xulka dalka austriya ayaa la dheelay bosnia herzegovina goolla-aan bareejo ay ku kala tageen griig iyo finlandna gooli waxba griig ay ka wadroonatay hungary austiniana laba gooli waxba hungary ay ka wadroonatay kulamada kale ee maanta dhici doona waxaa ka mid ah faransiiska ayaa la dheeli doonaa dalka holland slovakia ukraine wales waxay la dheeli doontaa denmark hubrus iyo bulgeriya ayaa sidoo kale ballansan slovenia waxay la dheeli doontaa norway waxaa sidoo kale la dheeli doonaa maalinta beritaa kulamo kale oo iyaguna kuwan la mid ah oo xiiso badan talyaaniga iyo bortugiiska ayaa kulan indhaha lagu hayo waxaan labada kooxood ay ka mid yihiid kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ee qaaradda yurub kuwooda ugu wanaagsan turkiga wuxuu la dheeli doonaa dalka sweden albeniya ayaa waxay la ciyaari doontaa scotland serbiya ayaa la dheeli doontaa montenegro waxaa sidoo kale dheeli doonaa rumeniya iyo lithuania iyadoo azerbaijan ay la dheeli doontaa jasiiradda ferrer islands malta iyo kazovo ayaa dheeli doona kulamo kale oo xiiso badan ayaa sidoo kale dhexi doona waxaana kulamadaasi ay yihiin kuwo ka tirsan dhammaantooda isreeb ama koobka kale ee saaxiibtinimo ee la dheelayo koobka isreebka concaf nations leaguea ayaa waxaa wada ciyaari doona cuba iyo dominican republic jamaica iyo sarnim ayaa dheeli doona waxaa sidoo kale nacaragua ay la dheeli doonta haiti waxyaabaha natiijooyinkaasi kusoo kordha iyo sida ay kooxo isku arkaan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dhegaystayaal barnaamijyadeena kale ee soo socda xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha haatanna aanu jalaacna kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta miyaa dadka iga xigtaa iyo codka cabdirasaaq anshax
maxaan kugu doortayo anigu ku dayn karay dareenka maxay u shiday maxaa dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaa dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaan kugu doortayo anigu ku dayn karay dareenka maxay u shiday maxaa dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaa dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa oo maalin daalka u maraa dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigta dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigtaaye maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigtaa dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigtaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ugu darayey wixaanka kaa dalbado maxaa buuraha ku dagay wixii anka kaa dalbado maxaa buuraha ku daday kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku daday wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ugu darayey wixaanka kaa dalbado maxaa buuraha ku dagay dalbado maxaa buuraha ku daday kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku daday
heesta miya dadka iga xigta iyo codka cabdirasaaq anshax ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna galabnimo afarta inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo gamiyo habeenkii darin u lagay dugsiya meel u gamiyo habeenkii darin u tabiyey sidii ruux galay dekano maxaan dibad meel u ahay dugaaga uweheshada dugsiya meel lagu gamiyo habeenkii darin u tabiyey dugsiya meel lagu gamiyo habeenkii darin u tabiyey maxaan dibin daabyadiyo xumaanta u door gudaa maxaad dibin daabyadiyo xumaanta u door gudaa oo aad dulmi uga heshaa maxaad igu darantaho dhibkan igu daawa maxaad igu darantaho kan igu daawataa dhaabiyada